gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada cadaadow cabdixakiin maxamed cali shilin ayaa daahfuray kulan ay kasoo qayb galeen ururada bulshada rayidka ah ee degmada cadaadow kaasi oo lagu taageerayay doorashooyinka qof iyo cod sida loo hirgelin karo cabdixakiin cali maxamed shilin oo ah gudoomiye ku-xigeenka maamulka degmada cadaadow ayaa ku buuriyey ururada bulshada inay sii wadaan wacyigelinta iyo taageerada hanaanka doorashooyinka hufan ee cod ee qof iyo codka ah iyo sidoo kale kobcinta ka qaybgalka bulshada ee arrimaha siyaasadda
waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo madaxda xisbiga cadaaladda iyo nabadda iyo barwaaqada gudoomiye ku-xigeenkii hore degmada cadaado ururada haweenka iyo dhallinyarada odayaasha dhaqanka qaybaha kala duwan ee bulshada ururka haweenka iyo dhallinyarada iyo dhammaan aqoon-yahanada dhammaantiin soo dhowaada kulankan waxaa maanta qabanaya xisbiga waxaan rabnaa waan soo dhaweyneynaa xisbiga iyo axsaabtu inay halkan kusoo bilowdaan annaga waxaan rabnaa ka degmacdaad ahaan magaalada inay hogaamiso hanaanka dimuquraadiyadda ee galmudug doorashooyin qof iyo codka ah oo dadku ay ku dhiibanayaan codkooda waxaan rabnaa inay cadaada hogaamiso xisbigana waa uga mahad celinaynaa shirkoodii u horreeyey inay halkan ku qabtaan oo sanadkan laba kun afar iyo labaatan waa uga mahad celinaynaa waxaan rabnaa dadku inay ka gudbaan nidaamka qabaliga oo runtii dhibka badan dadku ay ka tirsanayaan oo dad badan oo ka mida dadka soomaaliyeed oo dadka reer galmudug ay qabaan in nin aysan waxaraha u dhiibteen in geeli loogu diray ay qabaan marka adinkaa soo dooran doontiin ciddaa geela u dirsanaysaan hadda ka bacdi waa ka gudbi doontaan in oo qof laydin magacaabo insha allah waxaan rabnaa hanaankaas doorashooyinka inaan hogaamino ka cadaad ahaan doorasho qof iyo coda ayaa dalku aaday nidaamka xisbiyada la qaadan doonaa madaxweynaha soomaaliyana waxaan uga mahad celinaynaa hanaankiisa ah dadka in awoodda dib loogu celiyo kulankan ayaa inta uu socday diiradda lagu saaray sida bulshada soomaaliyeed loogu wacyigelin karo inay ka qayb qaataan doorashooyinka qof iyo cod iyagoo maamulka degmada cadaado ay ballan qaadeen inay ka qayb qaadanayaan in nidaamkan la gaarsiiyo bulshada oo dhan